faysal dhaaf xuseen reediyo cadaadow magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdulla cusmaan radio cadaado beledweynaha
yaxye cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax waxaana saaka warkaan idiin hayna ugu dooroon kulamo looga hadlayo magacaabista wasiirada galmudug oo ka socda magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug balaaran oo ka socda ah maamul goboleedyada dalka oo ku wajahan magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka jubbaland duqeyn ka dhacday degmada buwaale ee gobolka jubbada dhexe madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland oo sheegay inuusan jirin wax khilaafa u dhexeeya waa inuusan jirin wax khilaaf ah oo u dhexeeya madaxda maamulka jubbaland madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland oo ka hadlay safaro dalka deegaano ka tirsan maamulka puntland somalilan oo soo bandhigay ciidamo puntland ka soo goostay baaraadka dibadda warka subaxnimo dhegaystayaal saaka waxaaad ku maqli doontaan isbahaysiga uu sacuudiga hogaaminayo oo qirtay in dad rayida ay ku laayeen dalkaasi yeman intaas dhegaystayaal waa qaar ka mida qodobada ugu doonka roon warka subax ee raadiyaha cadaado goordhow u diyaar garooba warkaa soo fidsan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha sagaalaad laba kun toban iyo siddeed iminkii haatanna ku soo dhowaada warkaas oo fidsan wararka naga soo gaaraya degmada buwaale ee gobolka jubbada dhexe ayaa ku soo warramayeen halkaasi duqayn ay ka dhacday xalayto diyaarado dagaal oo aan loogeyn dalka laga leeya ayaa weerar cirkaa ku qaaday saldhig al-shabaab ay ku leeyihiin degmada buwaale ee gobolka jubbada dhexe saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga ayaa xaqiijiyey in duqayntaasi lala beegsaday goobo ay ku sugnaayeen dagaalyahano ka tirsan al-shabaab dadka deegaanka ayaa sheegay in diyaaradahaasi gantaalla ku garaaceen saldhig ay leeyihiin shabaab waxaana la ogeyn khasaaraha ka dhashay duqayntaasi diyaaradaha dagaalka ee dalka maraykanka iyo kuwa kenya ayaa inta badan ka fuliya weeraro cirka oo inta badan lala beegsado goobaha ay ka taliyaan al-shabaab ee koonfurta iyo bartamaha waddanka soomaaliya al-shabaab weli kama aysan hadlin weerarka xagga cirka oo ay ku qaadeen diyaaradaha dagaalka ee diyaaradaha dagaalka ee iyagu ka geystay duqaynta gobolkaasi ma ahan markii ugu horreysay oo diyaarado dagaal ay duqeeyaan deegaano dhaca gobolka jubbada dhexe waxaana duqayntaani ay ku soo aadaysaa xilli dadka deegaanku ay cabasho badan ka muujiyeen weerarada dhanka cirka ay qaadayaan diyaaradaha dagaalka madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa sheegay inuusan jirin khilaaf u dhexeeya madaxda maamulkaasi maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka jubbaland oo warbaahinta la hadlay kadib markii uu ku laabtay magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarkii maamulka jubbaland ayaa waxa uu sheegay inuusan jirin wax khilaafa u dhexeeya madaxda maamulkaasi madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ayaa sheegeen sababta uu u tegay nairobi ahayd sida ay madaxda kenya ugala hadli lahaayeen duqeyno lagu hayo shacabka lagu duqeynayo qeybo ka mida gobolka gado iyo sidoo kale gobolada jubbooyinka waxa uu ka hadlay sidoo kale banaanbaxyo ka dhacay gobolka gado iyo weliba khilaaf la sheegay inuu u dhexeeyo madaxda maamulka jubbaland waxaana mas-uulkaasi uu sheegay in haba yaraataysan jirin wax khilaaf oo u dhexeeya madaxda maamulka jubbaland
dacdooyinka ka dhacay xadguudda oo dad soomaaliyeedna ku dhinteen hanti soomaaliyeedna lagu burburiyey iyo gabdhihii deegaanka balad xaawa oo fal lagu faraxumeeyey bal ciddii mas-uuliyaddaas laba inaan ka wada hadalno ayadoo hore madaxweynuhu meesha u tegey runtiina ay labada hadlo labadaada xumaaday in mas-uuliyiinta hay-adaha amniga iyo maamulada deegaanka dowladdan walaalahana ee dariskanaga kenya oo ay xaggeed arrintaa ka soo gudubtay in laga wada hadlo waa tii la lehi jiray deed akhyaartu waxayna faafsanin buu ardaalka u keenaa wixii marka ayna uun ku talagelin oo xaggooda ka yimid in sidii looga daaweedi lahaa ama looga wada hadli lahaa aanu helno taas oo runtii laga wada xumaaday lasoola mudeeyey in laga wada hadlo bal wixii looga qanci lahaa dhibaatooyinkaas loona joojin lahaa wixii hadda ka dambeeya waxaan aad ugu xumahay bishan aakhirkeeday deegaano ka mid ah deegaanada jubbaland in laga abuuray xaalad aan caawinaynin dadka reer jubbaland kala qaybinayso abuurayso isku dhac iyaga dhexdooda ah ciddii arrintaa ka dambaysay lacagaha ku bixisay abaabushay ama haa garteen aanuyayna garan cidda ay cambaareeyeen وشارك كشيحان ومدحونا جمهورية فدرالة صوماليا هاي لدلك سامع مدحونا كا وحاليا بينا نقرين ايضا نروح لهاي
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka waa madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan qabqaabo ballaaran ayaa lagu soo warramayaa inay ka soconayso magaalada kismaayo xilli halkaasi ay ku wajahan yihiin madaxda maamul goboleedyada magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa ka soconaya qabanqaabada shirka golaha iskaashiga dowlad goboleedyada oo lagu waday maalinta berri ee walkaasi ka furmo amniga magaalada kismaayo ayaa aada loo adkeeyey waxaana maanta la filayaa inay inta badan tagaan madaxda maamul goboleedyada puntland koonfur galbeed galmudug iyo hirshabeelle golaha ishkaashiga dowlad goboleedyada ayaa shirkooda waxay uga hadli doonaan khilaafka xilligan ka dhex jira dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyo qodobo kale amniga ayaa maanta ilaa shalay aada loo adkeeyey waxaana gudaha magaalada kismaayo iyo goobaha ku dhowdhow xarunta madaxtooyada lagu arkayay ciidamada amniga xaqiijinaya shirka golaha iskaashiga dowlad goboleedyada ayaa noqonaya kii saddexaad oo ay yeeshaan waxaana kiin waxaana kii ugu dambeeyey ay ku yeesheen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subaxnimo ee raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamka oo dhan aad nagala jaan qaadaysaan martaanu ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaada dot com iyo sidoo kale websaydyada aanu saaxiibka nahay ee hobya media dot com iyo galmudug online waxaa sidoo kale nagala socotaan websiteka waa bariyey madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland injineer cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar camey oo muddooyinkii ugu dambeeyey safar ugu maqnaa magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa gaaray magaalada garowga ee xarunta maamulka puntland injineer camey ayaa ugu horreyn sheegay in xamar uu u tegay arrimo u gaara hase yeeshee aysan ahayn arrimo la xiriira arrimaha doorashada puntland laba kun sagaal iyo tobanka iyo sidoo iyo sidii mar kale uu noqon lahaa madaxweyne ku-xigeenka puntland sanadka dambe madaxweynaha ku-xigeenka ayaa sheegay in muqdisho uu ku ciiday arrinta ugu weyn ee u tegayna ay ahayd sidii uu dib ugu soo ceshan lahaa guri uu muqdisho ku lahaa oo muddo ka maqnaa uuna ku soo guulaystay soo celinta iyo arrimo la xidhiira hubinta caafimaadkiisa kulamo looga hadlayo magacaabista wasiirada maamulka galmudug ayaa ka soconaya magaalada rusamareebe xarunta maamulka galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed ducaale geelle xaaba ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka waday magaalada dhuusamareeb kulamo kala duwan oo looga hadlayay magacaabista golaha wasiirada maamulka galmudug mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa xaqiijiyay inta badan la qoray liiska golaha wasiirada galmudug islamarkaana lagu dhawaaqi doono marka madaxweyne xaab ka soo laabto magaalada kismaayo madaxweyne xaaf ayaa dhowaan gaaray gaalkacyo waxaana halkaasi kulamo looga hadlayay wasiirada galmudug uu kula qaatay waxgaradka gobolka mudug wasiirada cusub ayaa waxaa kasoo dhex muuqan doona xubno ka tirsan maamulka helesunna ee la raaciyey maamulka galmudug kulamada ayaa kusoo beegmaya xilli weli uu taagan yahay khilaaf madaxda sare maamulka galmudug waxaana xusid mudan madaxweyne ku-xigeenka galmudug uu ku sugan yahay magaalada cabadwa halkaas uu kulamo kula leeyahay waxgaradka iyo odayaasha iyo sidoo kale xubno ka tirsan xildhibaanada maamulka galmudug weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subaxnimo ee raadiyaha cadaado dowladda waddankaasi kenya ayaa lagu soo warramayaa inay xirtay soddon iyo shan ruux oo ganacsataa ciidamada booliiska ee ka howlgala ismaamulka yunzin ayaa howlgal ay sameeyeen waxa ay ku soo xireen soddon iyo shan ruux oo u kala dhashay dalal kala duwan booliiska ayaa sheegay dadka ay qabteen ay ku jiraan ajaaniib gaaraysa ilaa shan iyo labaatan qof kuwaasoo lagu eedeeyey in waddankaasi si sharci darraa ay uga ganacsanayeen sidoo kale waxay shaaciyeen laamaha booliiska ee ka howlgala ismaamulkaasi in ajaaniibta ay qabteen shan iyo labaatan ka mid a ay u dhasheen suudaan halka kuwa kalena ay u dhasheen dalalka uganda masar iyo dalka nigeria waxaa sidoo kale wararku ay sheegayaan inay ku jiraan dad soomaaliyeed dadka la qabtay taliyaha booliiska bariga magaalada eldored richard amonga ayaa xarigga ajaaniibta xaqiijiyey ayaa sheegay inay ka ganacsanaya ee waddanka si sharci daraa oo ballaaranna waxa uu sheegay taliyaha inay sii wadi doonaan howlgalka ka dhanka ajaaniibta waddanka sida sharci darrada oo ganacsata howlgalka ayaa ku soo aadaya xilli wasiirka amniga qaranka dalka kenya uu wacad ku maray dhammaan la masaafurin doona ajaaniibta sida sharci darrada ah ku jooga dalkaasi waxaana arrintan ay saameyn ku yeelan doontaa ama amarkaasi soomaali badan oo si sharci darraa ku jooga waddankaasi kenya kuwaas oo ganacsi kala gedisan ku haysta dalkaasi weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subaxnimo ee raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegeysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow madaxweynaha maamulka ismaamulka soomaalida etoobiya ayaa lagu soo waramayaa inuu magacaabay golihiisii wasiirada madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida mudane mustafa ayaa guddi fulina oo hordhiga liiska golaha wasiirada cusub waa guddiga fulinta ee xukuumadda dowladda deegaanka soomaalida etoobiya waxa uu hordhigay golaha xildhibaanada golaha cusub wasiirada waxaa la filayaa maanta in ansixiyaan baarlamaanka dowlad deegaanka soomaalida madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar madaxweyne ku-xigeenka mudane aadan faarax ibraahin wasiirka biyaha mudane bashiir dubbad wasiirka madaxtooyada mudane xasan dhaadi wasiirka waxbarashada cabdulaahi maxamed muuse wasiirka caafimaadka doctor yuusuf maxamed wasiirka beeraha mudane cabdulqaadir iimaan wasiirka howlaha guud mudane cabdifataax sheekh biixi wasiirka ganacsiga mudane cabdiraxmaan axmed xasan wasiirka ka hortegidda masiibooyinka mudane maxamed cabdi wasiirka qurbo joogta mudane xabiib xaaji wasiirka xeer ilaalinta mudane cabdiweli jaamac ibraahim wasiirka xoolaha dhaqatada injineer maxamed shaale isaaq wasiirka cadaaladda mudane mubaarak sheekh cumar wasiirka shaqada iyo shaqaalaha mudane xasan aadan wasiirka haweenka marwo ayaan cabdishakuur wasiirka warfaafinta guleed ow cali wasiirka t v a t mudane cabdiraxmaan liid daahir wasiirka dooxooyinka mudane axmed deeq maxamed wasiirka sayniska mudane axmed naaji wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska mudane elyaas xabiib wasiirka macdanta tamarta mudane lade cabdiweli wasiirka dhalinyarada mudane xasan faarax cali maareeyaha wakaaladda jidadka saacda giire maareeyaha wakaaladda dakhliga mudane cabdulaahi cabdi xubnahaas dhammaantood ayaa maanta la filayaa inuu horgeeyo xubnaha golaha baarlamaanka si ay u ansixiyaan weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subaxnimo ee raadiyaha cadaado iminkana akhbaaraadka dibadda isbahaysiga uu horkacayo dalkaasi waa isbahaysiga sacuudiga ayaa markii ugu horreysay qeyrtay in dad rayid ah ay ku laayeen dalkaasi yeman isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiye ee ka dagaalamaya dalka yeman ayaa qeyrtay inay duqeyn dhanka cirkaa ku laayeen tobanaan qof oo rayid ah oo saarnaa gaari basa bishii lasoo dhaafay una ahaa khalad militari oo aan bareer ahayn baaritaan uu sameeyey isbahaysigu ayaa lagu ogaaday in qalad uu dhacay wuxuuna sheegay dadkii mas-uulka ka ahaa weerarkaasi lala xisaabtamayo dadka dhintay ayaa caruur u badnaa weerarka ayaa waxaa ka dhashay dhaliilo caalamiya oo ka dhan ah duqeynta uu sacuudiga hormuudka ka yahay ee ka dhanka ah fallaagada xoutiyiinta dalka yeman guddiga xuquuqa aadanaha ee qaramada midoobey ayaa cambaareeyay xulafada uu horkacaya sacuudiga ee weerarada cirka ka geysanaya yeman warbixin uu soo saaray guddiga xuquuqda carruurta ayaa sheegay in weerarada aan kala sooca lahayn ee xulafadu ku hayso goobaha dadka rayidka ay ku dhinteen boqolaal carruura waxaa sidoo kale waxaa sidoo kale dhalaacaysay guddigaasi waxay ugu yeertay tallaabooyin tallaabooyin gaajo loogu dilayo shacabka dalkaasi warbixinta ayaa sheegtay in ka badan saddex milyan oo carruura inay wajahayaan nafaqa darro iyadoo xaalad biniaadanimo oo xun ay halkaasi ka taagan tahay xulafada horkacyo sacuudiga ayaa ku adkaysanaya duqeymaha cirka ay qaadayso aanay bartilmaameedsanayn dadka rayidka warkii oo subaxnimaad kala socoteen dhegeystayaal raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo sharmaarka idinla socodsiinaya intaan warka warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
saaxiibkay hanadow muujidahan hawada galay hugunka iyo codkiiyo hannaankay u shaqeeyaan kameelin naftayda oo mid la hubo hadeertaan layskuna hadlayn karo halkeen ugu hagaagaa
hodanay walaalay adigaan hameenkiiyo harka kala aqoonine hoyga aad ku nooshahay hareertiisa kama fogo waa hotel agtaada habsan male shaqaaluhu ilaa hiirta waa beri iyo jeer hamiin dumo heegan heegan weeye joogtaa hamigoodu waa guul hadafkiiyo halbeeguna waa hubaal xaqiiqaa haybteeda gaarka ah haddaan kugu hagaajana siddeetan iyo siddeed dhibic shan mega artis radio cadaado habu socodka nabadiyo haasaawo loo bogay himilay ku caan tahay reediyo cadaado afka hooyadeen iyo hobalada wadaniga ah hiddahay ku caan tahay rediyo cadaado rediyo cadaado waa idaacad dhexdhexaad ah oo aan dhanna u xaglanaynin waxayna mar kasta hawada idiin soo marinaysaa warar iyo barnaamijyo ku salaysan xaqiiqda haddaba dhegaysa si aad u hesho xog dheeraada ka dhiga saaxiibkaaga kuugu dhow rediyo cadaado waxay faahfaahin intaa dheer kala xariir furashan afartan iyo lix siddeetan iyo sideed soddon iyo labo ama fura sideed lixdan konton iyo kow toddobaatan iyo kow ama laynka idaacadda oo ah lixdan iyo sideed sagaashan iyo shan konton iyo toddobo ama fura sideed soddon iyo sideed toban iyo labo siddeetan iyo afar haddaba ballantan waa rediyo cadaado hoyga wararka sugan